dhulka soomaaliya iskale kenya ma laha ha dhul soomaaliyeed waaye taasaana dacwada iyo wadahadalka iyo iyo dacwada iyo in maxkamad la geeyaba keentay dhulku waa dhul soomaaliyeed soomaaliyana iskale ayadaana la rabaa dowladdeeda sida nidaamka caalamiga dadka soomaaliyeed qaarkood waxaan fawdo ma aha adduunku adduunku waa system iyo dowladaa ka shaqeeya iyo hannaanaa loo shaqeeyaa ma aha dhagax inta iska qaadata dhulkayga see lagu qabsan karaaho ood iska soomaaliyeynaysa meesha maaha broses iyo hannaan diblomaasiyadaa la maraya hannaan sharciyaa la maraya hannaan dawliyaa la maraya marka annaga kaasaan rabnaa inaan aan ku maro dhalino inaan inaan kenyan aflagaadayno maaha inaan dadkeeda cayno maaha inaan dowladdeeda wax ka sheegno maaha waa inaan hannaankii iyo broseskii iyo habraacii adduunka u dejiyey dowlado markay isqabtaan sida lagu kala baxo kaas inaan marnaa u baahannahay maahan inaan dad isku dhiririn dad inaan cayno iyo aflagaadadii iyo waxaas wax weynoo hadeertaan ay ka caawinayaan arrinta taagan ma jirto dowladda soomaaliyana in culays badan la saaro maaha oo la leeyahay aflagaado ama la yidhaahdo waxay hoosaasinaysaa ama waxay gadaysaa ama waxay saas yeelaysaa oo dowladdii ama loo ama la yidhaahdo waxaas waxaas waa inaad samaysaan maalmahan waxaan arkayay dhallinyaro oo dowladda taageersan oo ragga dowladda aad u taageera ka mid ah oo facebookyada iyo meelaha social media oo dhahaya jaadka hala joojiye inta hala qaada kan hala sameeya dowladda inta ha raacdaysa waxaasoo dhan dowladda ha laga daayo cadaadiska dowladdana waxaa laga rabaa go'aanada noocan oo masiiriga markay gaarayso inay wada tashiga ballaariso dadka xisbiyada siyaasadda maamul goboleedyada ayada dowladda laamaheeda kala duwan maaha dhowr qofood intay qol gasho ee go'aan soo gaarta sax ma ah waa in laanta fulinta sharci dejinta gobollada xisbiyada kulli arrimaha masiiriga oo qaranka waa in laga wada tashadaa si mowqif midaysan oo dowladnimo leh loo wada gaaro arrimaha markay heerkaa yimaadaan waxaan dowladda marka uga digaynaa inay keligeed go'aanada qaar ay ku degdegto laabta hadda ay qaaddo way fiican tahay